ninka la afduubtay oo lagu magacaabo daniel braco waxa uu ka shaqaynayay hay-ad lagu magacaabo german agro action oo magaceeda loo soo gaabiyo g a a oo ka shaqaynaysa howlaha horumarinta beeraha waxaa afduubkiisa la geystay saaka barqadii xilli uu kusii jeeday deegaan ay howl ka wadeen oo dhinaca waqooyi uga baxsan degmada ceerigaabo injineer maxamed aadan jaamac oo ka tirsan hay-addaasi ayaa taleefonka iigu sheegay in master daniel ay la socotay gabarh kale oo iyana ajnabi ah guddoomiyaha degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur oo aan taleefonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay inay ku mashquulsan yihiin baaritaanka afduubkaasi islamarkaasna warcad ay ka soo saari doonaan lama garanayo halka ay afduubayaashu ula baxsadeen ninkaasi ka tirsanaa hay-adda g a a iyo dadkii la socday